أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandalus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal lagu dilay askar murtadiin ah qaniimana lagu soo furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wasiirkii warfaafinta maamulka ridada somalilan ayaa iska casilay xilkii uu hayay xilli ay kasii daraysa xiisada ka taagan magaalada boorame xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ee birtire iyo colyahan kuwaasi ay xurgufi dhex martay golaha mucaaradka ridada ayaa isku khilaafay in shirka kismaayo uu ka qayb gala murtad farmaajo guddi ka socod maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaasaamiga ee bokool munaasabad lagu maamuusiyay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaasaamiga ee galgaduud
أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axadda taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan howlgal lagu dilay askar murtadiin ah qaniimana lagu soo furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ay dhigteen afafka hore ee deegaanka yaqbal weyne iyadoona howlgalkaasi allah fadligiisa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay hal askari oo murtada waxayna ciidamada mujaahidiintu howlgalkaasi kusoo qaniimaysteen saddex qori-akii fadhisan ah iyo boosashkooda iyo mooto dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen saldhigga booliska ridada ee magaalada beledweyne waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka awdinle oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo wasiirkii warfaafinta maamulka ridada somalilan ayaa iska casilay xilkii u hayay xilli ay kasii daraysa xiisada ka taagan magaalada buurama faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeena abushiiba xiisada colaadeed ee ka taagan magaalada buurame ee xarunta gobolka owdal ee u dhexaysa dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa keentay inuu iscasilo mid ka mid ah golaha wasiirada ee maamulka cabdiraxmaan ciro shir jarayd oo uu xalay warbaahinta u qabtay ayuu murtad axmed yaasiin oo ahaa wasiirka warfaafinta maamulka ridada somalilan ku shaaciyey inuu iska casilay xilkii u hayay sababo ku aadan xasuuqa maleeshiyaadka maamulkaasi ay ka geysanayaan degmada buurame murtadkan ayaa sheegay in wixii buurame ka dhacay sababteeda uu isku casilay maadaama uu ahaa ninkii soo saaray go'aanka sida weyn ay uga caroodeen dadka reer buurama ee keenay isku soo baxyada xasuuqa isku beddelay wuxuu tilmaamay inuusan diyaar u ahayn inuu sii wado go'aamada ka soo baxaya xafiiskiisa ee lagu xasuuqayo shacabka reer buurama halka kuwa dadka lagu dejinayana warbaahinta uu la soo hor istaagayo murtad ciro oo ah madaxa maamulkaasi inaan ka cudur daartay inaan shaqadan sii hayo maanta oo aanu tegey igana aqbalay walaalayaal aad iyo aad baan uga tiiraayeysanaya waxa ka dhacay gobolka waxaan halkan ka caddaynayaa in shaqadii aan qaranka u hayay aanan halkaa wixii ka dambeeya sii wadi karayn laakiin maanta kuma sawirmi karo go-aanka qaraadh ee dhibicda dhibbiisha ku ah reerka iyaga iyo gobolka iyaga iyo tolka iyaga na inaan axmed yaasiin ahaan qaato oo ka ku dhawaaqaya aan noqdo oo igu sawirmo ka macaan ee qabow ee wanaagsan ee tolka dejinayana inuu madaxweynuhu isku afaya noqdo kaamil dhanka kale maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa lagu eedeeyey inay dhibaatooyin ka geysteen xarumaha caafimaadka ee magaalada buurama halkaasoo lagu hayay dhaawacyo aad u tiro badan oo lagu dabiibayey maleeshiyadan ayaa muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ka soo muuqday iyaga oo dhaawacyada uga daba tegay cisbitaalada halkaa oo rasaasa kula dhacaya dadka shacabka ee ay bannaanka ku soo laayeen mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sharxaya dhibaatooyinka maleeshaadka maamulka ridada somalilan ay ka geysteen xarumaha caafimaadka ee magaalada boorama isbitaalkii boorama u baaba'ay ciidamaha iminkana galay maanta dhakhaatiirtii baa la laynaya iska daa shacabkii xaalad loo dulqaadan kara ma aha waa xasuuq waxa socdaa nin kastoo reeawdala waxaan u sheegayaa inuu qaato qorigiisa nin walba waa la dagaalami karaa waynu dagaalami karnaa intaa kale xasuuq in shacabka la xasuuqo tiina way socotaa waa la xasuuqay shacabkii halkii ummadda lagu dawaynayay marka weerarku ka socdo wax kaloo idhi hadhayaan ma garanayo xaaladda magaalada boorame ayaa weli ah mid cakiran shacabka ayaa weli ah kuwa caraysan inkastoo xaaladda aysan sidii hore ahayn haddana lama oga waxa xigi doona maadaama ay taagan tahay xiisadda colaadeed ee ka jirta magaaladaasi jazaaka allahu khayran walaalka abushiiba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ee bertiriya colyahan kuwaasi xurgufi dhex martay haddaba munaasabadii lagu soo gebagabeynayay kulankaasi waxaa ka qayb gale oo waxaan ka weydiinay walaalkeen cuthmaan axmed dhuubu dhowaan shir ayaa lagu soo gebagabeeyey qeybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku heshiisanaysay beelaha walaalaha ee bartire iyo cowlihan iyadoona odayaasha labada dhinac iyo ogaasyadaba ay qaateen heshiiska la kala dhex dhigay shirka oo in muddaha socday islamarkaana beelaha walaalaha ay ka wada hadlayeen arrimo ku saabsan xurguf u dhexaysay beelaha ugu dambeenna ee la dhameeyey ayaa waxaa loo dhigay xaflad weyn oo lagu heshiisinayey labadaasi beelood taasoo ay kasoo qayb galeen ogaasyada labada beelood iyo weliba sidoo kale nabadoonada beelaha bartire iyo cowlihan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayaadka ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee wilaayaadkaasi ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyagana goobjoog ayay ka ahaayeen si ay markaas iyagana u ogaadaan waxa ka soo baxay shirka oo laga soo saaray bayaan dheer oo taabanayay arrimo fara badan oo ku tacalluqa waxyaabaha markaasi u dhexeeyey beelaha oo ay ka mid tahay dhuldaaqsinka warbiyoodi iyo waxyaabo lamid ah taasoo ugu dambeyn la dhameeyey kadib markii in muddaba xalinteeda arrintaasi ay ku guda jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab labada ogaas ee beelaha bartiri iyo cowlihan ayaa ka jeediyey gabagabadii shirka kalimaad ku saabsanaa dhaqangelinta waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi lagu heshiisinayey si ilaahay dartii ah oo kalsooni lahaan u qaadannay baaqii ka soo baxay raggii musaalaxada ee xarakada ay u soo dirtay hawshan in muxuu ahay ay tawaliyaan ay ogaadaan waan qaadannay si kalsooni leh oo laab furan ayaan u qaadannay dadkii aan ka soo tagnina si ilaahay dartii ayaan u gaarhsin doonnaa waanan ka qayb qaadan doonaa musaalaxada iyo wixii muxuu ahay wanaag ahoo inta ka qaadanina reerkii iyo dadkii aan wala guddoomi doonna hadduu alla idmo
waxaan si duuduuba u qaadannay labadii beelood ee walaalaha ahaa ee madmadow soo kala dhexgalay inaan annagu haddaan hoggaankoodii nahay aan u qaadanno sida naloogu sheegay walaayadana muslimiinta ay noo sheegeen annagoo ka run sheegayno ilaahay dartiina u sheegayno inaan qaadanno aan dhex dhigno aan u tagno mid waloo xanaf kicin hayo inaan gacanta qabno waxaan qaadannay oon soo dhowaynaynaa waxaa meeshaa ka soo baxay bayaanku xaragtakulmujaahidiin ee soo saartay qisbiga masaalixada ee soo saartay siday tahay baan u qaadan odayaasha dhaqanka iyo nabadoonada ee beelaha bartire iyo cowlihan ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen in wixii ka dambeeya shirkaasi aysan dib u dhici doonin shaqaaqooyinkii horey u dhex mari jiray ee labadaasi beelood baaqii ad soo saarteen si saxa ayaan u qaadanay oo ilaahay dartiis ayaan u qaadanay insha allahu tacaala ciddii halkan baaqaas ka qaadatay oo ilaahay dartiis aan u fulinin haddee waa ayagana xujaa ku oogo waxaan ka bilaabay halkaa wixii nalooga sheegay ee inaan dhulla kala lahayn ah oo ninkan wuxuu leeyahay beertiisa iyo wartiisa iyo geeliisa uu yahay halkaa nalooga sheegay ee daris wanaagga nalooga sheegay dee waana deeqaa dhulka go'aankii ka soo baxay iyo wax allaala wixii annagu aan isku afgarannay waan qaadannay waana dhaqan gelinaynaa insha allahu tacaala
war diinta maanta meeshan aan ka qaadanno aan dhaqan gelin keligay markaan iska soo reebo war ilaahay wixii hore ku soo jiray allah iga dhaaf waxaan maanta qaatana waan dhaqan gelinaya maxaan isku cidaysanaynaa nimayo dhulkooda ka tegi doonnaaye war anugu waxaan rubaa oo sida ilaahayga khaaliqa naftayda uu u qaadaya aan u hubaan u hubaa inta god bay geli doontaa waxa ay adduunka korkeeda ku kasbadeen khayr iyo sharna waa la xisaabin doonaa dalkanna kama talin doonaan war ilaahay aan ka baqno ugu dambeyn een, sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kelimad u badneed dardaaran iyo dhaqangelinta een, bayaankii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kula dardaarmay een, beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cowlihan waxaad dareemaysaan walaalayaal dhululkaan maanta laysku haysto oo aad dareemaysaan darisna aad ka tihiin weligiisaan bahaanaya annagaa ka tegayno dadkan halkan hadda wada joogo oo labada beelood walaalaha ah waxaa laga yaabaa maalamo ka bacdi in la waayo ay geeriyoodaan oo la yidhaahdo hebel aawe waa hebel goorma geeriyooday war saasa u socna walaalayaal dhulkiina waa yaallaa keligaada waxaa lagu gelinayaa gadir taarka leeg baa lagu gelinaya walaalayaal mabiyaaladda markaan aan iska ilana walaalayaal waxa wax noo taraayo uquwa iimaaniya waa waxa noo taraayo islaamnimada almuslimu akhulmuslim waxaa walaahi waan dardaaramaya walaal naftay naftu dardaaramayaa saad ogtihiin walaalayaal maanta jihaadka caalamiga ee socdo oo gaalada weerarka nugu ah soo waajib naguma ah oo farduceene walaalaha muslimiinta maanta cadowga le- oo la xisaabtamaayeen garab igaashaa u noqono tuubuu ila allahi jamiican ayuha almuminuuna walaalayaal war ilahay u tooba keeno ilahay aan u tooba keeno dhammaanteen qof kasta dembigayga ilahay ugu tooba keeno kuna dadaalo in dib aan ugu noqon walaalayaal bayaankan halkaan ka soo baxay walaalayaal qodobo ad adag baa ku jiray hooshi meesha ku jirtay waxaa laydinka doonayaa tanfiidkeeda iyo garab istaaggeeda inaad garabka noqotaan inaan iska ilaalino walaalayaal saddex sanfo inaan iska ilaalino idaa xadasa kadaba wa idaa khaasama fajara war qof kastoo sifaadkan saddexda ah aan iska ilaalino guddi ka socda maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaasi amiige ee bakool tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeena abuu xasaan guddigan oo ujeedkoodu uu ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada ayaa cagta soo mariyay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool marka guddiga ay gaarhaan degmooyinka iyo deegaanada ugu horreyn waxay la kulmayeen qaybaha kala duwan ee bulshada si ay uga dhaadhiciyaan ahdaafta ay u socdeen oo ahayd dardargelinta goobaha waxbarashada iyadoo sidoo kale dowraha sharci ahna u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmayeen waxay sidoo kale booqanayeen dhammaan goobaha waxbarashada sida iskuulaadka iyo mu'asasaadka hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin waxayna dowraha sharci ah sidaas oo kale u qabanayeen macalimiinta iyo ardayda iyagoona sidoo kale tartanna dhiirigelina u qabanaya iskuulaadka iyo mu'asasaadka ay booqdeen kadibna ku wareejinaya hadiyaad u badnaa qalabka waxbarashada oo ay ugu talagaleen goobaha waxbarashada waxay guddigan gaareen deegaanka korkoor oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool halkaasoo sidaan hore u sheegnay ay kulamo kala duwan kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada kadibna ay ku booqdeen goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka iyagoona ugu dambeyn tartan dhiirigelina u qabtay ardayda madarasada ibnu cumar ee deegaanka korkoor kuwaasoo u tartamaya wiilal iyo gabdho tartankan oo ka qabsoomay bartamaha deegaanka ayaa waxaa su'aalihiisa ka mid ahaa su-aashan waxay ka imaanaysaa maadada luqadda carabiga waxaa iska helay su-aashan majmuucada cabdulaahi bin cabaas ee wiilasha wax ka barta dugsiga hoose ee ibnu cumar su-aashu waxay leedahay iqra nashiidata الطفل المؤدب إنني أصحو صباحا
نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مغاغي ليرو محمد حسين معلم وأنا حكجادي مدرسة ابن عمر مجموعة عبد الله بن عباس إنني أصح صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب ثم أغدو لعلومي ولدار الدرس أذهب أجتني خير الفنون ورهيق العلم أشرب su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysa dhanka luuqada carabiga waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba derajo waxaa iska helay su-aashan majmuucada caaisha binti abibakar waxayna ka imaanaysaa isla maadada luqadda carabiga waxay leedahay iqra'ii nashiidata almuslim
نحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما إلا روح عن نور معلم مدرسان قسم مدرسة ابن عمر وجماعة لترت معا عائشة بنت أبي بكر سؤالي ويدي جابتين تاني سكدي إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم أو سألتم عن نبيي فهو مختار عظيم أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم أو سألتم عن أسلافي فهم صحب كرام أو سألتم عن اعتقادي فهو سنني قويم أو سألتم عن ولايي فلمسلم قويم أو سألتم عن قتالي فعلى الكافر الرجيم sidoo kale su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka maadada alluuqat alcarabiya waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo gebagabada tartanka waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday majmuuco walba waxaa la weydiiyey shan su'aal oo mid walba maadooyin ka imaanaya waxaana lagu saxayay min laba darajo gabdhaha shantii su'aal ee la weydiiyey ama majmuucada caaisha binti abibakar waxay si toos uga jawaabeen afar su'aal hal su'aalna way soo hareen martay saalle ajrigeed waxay heleen siddeed darajo wiilasha shantoodii su'aal way ka jawaabeen hal su'aal oo kafaa'iidays ahna way ku darsadeen saalle ajrigeeda waxay heleen kow iyo toban darajo saddex darajo ayay guusha waxay ku raacday majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas
waxay guddiga ku dhawaaqeen abaalmarinta loogu talagalay ardayda guulaysatay iyo sidoo kale dhiirigelin iyana loogu talagalay ardayda laga guulaystay insha allah waxaan rabnaa si guud ciddii guulaysatay waxaan ugu talagalnay lacag lix boqol oo shilin soomaaliya gabdhaha soo dadaalana afar boqol insha allah waa lacag malyan ah oo si guud dhextaalay ardayda maadaama gabdhihii ay dadaaleen marka wiilasha insha allah waxaan ugu talagalnay lix boqol gabdhahana waxaan ugu talagalnay afar boqol xamladan ayay guddiga ugu magacdareen shaxdulhimam liahlilqimam waxayna markaan u muuqanaysaa mid kasii dhammaanaysa wilaayada islaamiga ee bakool jazaaka allahu khayran walaalka abu xasan munaasabad lagu maamuusiyey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilasaamiga ee gelgaduud faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
howlka madarasada cumar ibnulkhadaab waxaa ka dhacay xaflad aad u qiimo badan taas oo lagu maamuusayey arday ka qalinbedelatay barashada qur'aanka kariimka iyo mutuun kala duwan oo ay ka barteen ardada madarasada cumar ibnulkhadaab ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladda qalinjebinta waxaa ka soo qayb galay nuqabo culimo macallimiin iyo waalidiinta ardada ka qalinjebisay barashada kitaabka qur'aanka kariimka ugu horreyn waxaa xafladda lagu daafuray aayaadka qur'aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا maamulaha madarasada ayaa ka warbixiyey madarasatu cumar ibnulkhadaab taariikhdeeda iyo dufacaadka ka qalin beddeshay madarasatu cumar alkhadaab ee, ayaan rabaa inaan wax yar uun inta aan ka ogay aan ka taabto darasada hadda anagu waxaan furnay taariikhda hijrigu markay ahaaday kun afar boqol afartan iyo saddex bishii lixaad markaas adiga ilmo uun labaatan ilaa iyo maaragtay laba- dhowr iyo labaatan ayaa lagu furay kadibna darasadu waa yaro soo kobcday intii sanadka lagu jiray afartan iyo maaragtay ayay gaartay iyo kasii kor ardaday hore ugu horreeday ee ka qalin jebisay oo hadda siddeed iyo toban arday ahaaday waxay qalin jebiyeen oon xafladooda u fadhinay ee, taariikhda hijrigu markay ahaaday kun afar boqol afartan iyo lixdii bishii maaragtay lixaad marka muddo uun hadda ay kasoo wareegtay hal sane oo bishaan bisheedii kale ah haddana saakay waxaa noo qalin jebiyey oon hadda xafladooda u fadhinaa saddex iyo toban arday ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa ardada waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashada madarasatul cumar ibnulkhadaab أخي الحبيب كن من أهل القرآن وأكثر من قراءته وليكن لك صاحبا بالليل والنهار لأنه سيأتي شفيعا لك في يوم الآخر كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوده القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها أخي العزيز اذكر أربعة من أسماء الله الحسنى أربعة من أسماء الله الحسنى هي البصير والعليم والسميع والحكيم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل فأهلا يا ضيوف مكرمين بحفلتنا تروق الحاضرين بحفل الخطم مظهرها أنيق تغر بها عيون الناظرين حللتم بيننا أسمى المقام أيا قر الوجوه محجرين فمدرسة بن خضاب هدتنا بيان الذكر والنور المبين naqiib cabdulaahi sheekh maxamed oo madasha ka soo qayb galay ayaa u mahadceliyey macallimiinta iyo waalidiinta madrasada waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo khitaamka xafladdan madrasada cumar bin khitaab ee ay ka qalin jebinayaan arda soo dhammaysatay kitaabka ilaahay xafladdaasoo lagu weynaynayo laguna sharfayo kitaabka qur-aanka kariimka taa ayaan ku faraxsanahay waxaa mahad iskale bacdallaah macallimiinta u soo dhabar adeygtay ee juhdiga ku soo bixisay ee maantay soo taagtay cayaanta muslimiinta hortooda arday qayim ah aad iyo aadna u ximbaaray kutubkii ilaahay mid ka mid ah waalidiinta oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa u mahadceliyey ka soo qaybgalayaasha xafladdan meesha waxaa waaye maanta aan u fadhinaa weynaynta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo ilmahaas ilaahi subxana wa tacaala nasiibka uga dhigay inay maantay ayagoo ka qalin jibiyey kitaabka qur-aanka kariimka maantay xafladoodii iyo farxadoodii ay tahay annagana ka waalidiin ahaan waxaa waaye aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay farxad aan la soo koobi karin maxaa yeelay canugaadii oo kalaamu rabbulcaalamiin maanta waxaa waaye xafladiisii loo dhigaayo farxad weyn waaye maantii ou dhashay sidaad ugu faraxday maanta haddana asigoo qur'aanka kariimka ka qalin jebinaya haddana inaad aragto ku indhaqabowsataa farxad weyn waa abwaantaaku macallin ciise oo ka mid ahaa marti sharafta lagu casuumay xafladda ayaa madasha ka tiriyey tixgabaya bena buur qofkii moodayana wou banjarayaaye birka aanu jeedana waan soo bandhigayaaye la tariga boodee dhace booshe qore qaate bujumbura nimankii ka yimid baarka ka halgaaday ugandhaasla boodboodkiiyo bootadiyo fankii beentorinay taha tuusaye ba'iyo yeelayay bacdallaahi ayagaa iskale beenna ma ahayne gabdhahan qur'aankii barta ee lagu barwaaqeeye xijaabkow ilaah kula ballamay bidinka soo saaray murtadnowna soo beegsa karinuna bareeraynin murtadnowsan soo beegsa karinuna bareeraynin bacdallaahi ayagaa iskale beenna ma ahayne
madrasatu cumar ibnulkhataab waxay ka mid tahay madaarista qur'aanka horey waxaa sidaan oo kale uga qalin jebiyey arday baratay kitaabka qur'aanka kariimka iyo mutuun fara badan
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak